sida aada wada ogtihiin deegaanada maaragtay ummadda soomaaliyeed meel walbo waxaa ka jiro abaaro baahsan laakiin deegaanka koonfur galbeed waxaa u dheer abaarta colaad iyo cudurro ayaa u dheer waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo dadka reer koonfur galbeed ee wixii kaga dhintay colaadaha iyo abaarahaas iyo biyola-aanta iyo cudurrada bishii hadda lasoo dhaafay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka lix iyo labaatankeedii bishii disembar magaalada baydhabo waxaa ka dilaacamay shuumbiyood xoog leh kaas oo ilaa iyo hadda inta isbitaalka admishin ahaan soo gaartay ay dhan tahay shan boqol iyo siddeetan oo isugu jiro shacab iyo ciidan sidoo kale waxaa ku dhintay oo ilaahay maaragta ku mahadsan intii dhimatayna allah u naxariisto shumbiyoodka u dhimatay tiro aada u yar oo toddoba qofood ah hadda waxaa ku jira isbitaalka lixdan iyo saddex bayshin oo cudurkaas la jiifo oo lix iyo labaatan ka mid ah maanta la keenay taasi waxay muujinaysaa weli in ay jirto shubanbiyoodkii maarata deegaankaas koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo taas oo sababtay abaaraha dhacay biyiyarida jirto iyo deegaanada ku hareereysan oo dhan oo colaad baahsan ay ka jirto waxaan rabaa inaan maaragtay uga tacsiyay intii dhimatay inta maaragtay gacan ka geysatay oo biyo dhaamin samaysay oo abaarahaas gacan ka geysatay ayagana waxaa ilaahay uga baryaa inuu ajar iyo axsanaad u ilaahay ka siiyo